إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa galabta dagaal kula wareegay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe odayaal ayaa ku baxay colaad beeleed sababtay dhimashada toban qof oo ka taagan gobolka mudug mas-uuliyiin xilal ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa xasan sheekh ugu baaqay inuu dib u eegis ku sameeyo dagaalka maadaama ciidamada dowladda federaalk laga saaray qaybo ka mid ah shabeellaha dhexe waxaa bayaan laga soo saaray kulan muddo dhowr cisho ah u socday walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beesha mushunguli kaasoo ka dhacay magaalada jamaame shirkadda duulimaadyada turkiga ayaa joojisay safaradii ay ku bixin jirtay muqdisho iyo ankara kadib markii ay heshay digniino amniga la xiriira dagaallo xooggan ayaa mar kale ka qarxay gobolka amxaarada ah ee dalka itoobiya kaasoo dhex maraya milatariga dalkaas iyo kooxda faano intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door karoona haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa galabta dagaal kula wareegay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa galabta gacanta ku dhigay deegaan lagu magacaabo laba garas oo hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe kadib weerar xooggan oo ay ku qaadeen fariisiimayaashii askarta dowladda federaalk ay ku lahaayeen halkaasi deegaanka laga qabsaday ciidanka dowladda federaalk ayaa iminka ah mid ay gacanta ku hayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wixii faahfaahin ah ee kasoo kordha dagaalkii galabta lagula wareegay deegaanka labagaras iyo khasaarihii lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalk waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijteena soo socda insha allah odayaal ayaa ku baxay colaad beeleed sababtay dhimashada toban qof oo ka taagan gobolka mudug faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya farxaan cali wararka naga soo gaaraya gobolka mudug ee dalka soomaaliya ayaa sheegaya in koox odayaal dhaqameedyaha ay isku abaabuleen sidii loo joojin lahaa colaad shalay ka qaraxday deegaano ka mid a gobolka mudug deegaanada tawfiiq iyo afbarwaaqo oo ka tirsan mudug ayay shalay ku dirireen laba maleeshiyo beeleed oo reer miyi ah waxaana ku dhintay ugu yaraan toban qof labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay soo tabinayaan warbaahinada maxalliga ah ee gobolkaas odayaasha ayaa rajo ka muujinaya xalinta colaadahan ka dhex jira dad walaalo ah oo uu dhiigoodu xaaraan kala yahay xilli weliba lagu jiro bil ramadaan dagaalkan ayaa salka ku haya isqabqabsi u dhexeeya beelaha wadadega halkaas kaa oo ku qotoma muran dhanka deegaanka iyo daaqsinka oo ay isku hayaan beelahaasi xiisadan u dhexaysa labada maleeshiyo ayaa maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayay deegaanadaas haddaba colaadahan ayaa ku soo laalaabtay gobolkan iyadoo tiro dhowr jeera ay ku dagaalameen beelo walaalo ah islamarkaana ay isugu geysteen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac mahadsanid farxaan mas-uuliyiin xilal ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa xasan sheekh ugu baaqay inuu dib u eegis ku sameeyo dagaalka maadaama ciidamada dowladda federaalk laga saaray qaybo ka mid ah shabeellaha dhexe tafaasiil ku aadan qodobkaasi waxaa inoo haya maxamed ciise shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meelgaarka xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore iyo cabdiraxmaan cabdishakuur wasiir hore ayaa soo saaray war-saxaafadeed wadajir ah taasoo diiradda lagu saaray dagaalada toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka shabeellaha dhexe marka ugu horreysa waxay xubnahan war-saxaafadeedka ku muujiyeen inay kasoo horjeedaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kalena ay garab taagan yihiin ciidamada dowladda federaalka ee lagu baacsanayo gobolka shabeellaha dhexe balse waxay muujiyeen in sababta fashilka ay u laabanayso dowladda federaalka dhinacyadu waxay war-saxaafadeedka ku caddeeyeen in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la soo baxeen dardar dhanka dagaalka ah maanta cidda weerarka ahna waxay ku sheegeen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab qoraalka ka soo baxay shariif xasan khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur waxa ay xasan sheekh ugu baaqeen inuu dib u eegis ku sameeyo dagaalka maadaama ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib ula wareegeen deegaano ku hoos jiray taliska xasan sheekh xubnaha mucaaradka ayaa xasan sheekh ugu baaqay inuu sameeyo waxa ay ugu yeereen abaabul qaran sidoo kale waxay ugu baaqeen inuu xal ka keeno khilaafka ballaaran ee hareeyey dowladda federaalk gudaheeda siibakan ka dhex aloosan xukuumadda muqdisho iyo maamul goboleedyada waxaa bayaan laga soo saaray kulan muddo dhowr cisho ah u socday walayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beesha mushunguli kaasoo ka dhacay magaalada jamaame faahfaahinta warkani waa kan cali aadan kulan wadatashi ah oo ay ku lamaaneen dooro sharci ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta walaayada jubbada hoose iyo beesha mushungili ayaa kusoo gabagaboobay degmada jamaame halkaas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta walaayada culimo waxgarad iyo odayaasha dhaqanka dowradan oo socotay muddo sideed maalin ah ayaa diiradda lagu saaray arrimaha la xiriira xoojinta midnimada wax ka qabashada aqabadaha bulshada iyo sidii loo dardargelin lahaa hirgelinta shareecada islaamka furitaanka kulankan waxaa si rasmi ah u dahafuray sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay wadajirka iyo iskuduubnida bulshada waxaa madasha laga aqriyay bayaan rasmi ah oo ay soo saareen beesha mushungeli kaas oo xambaarsanaa qodobo dhaxalgal ah oo la xiriira arrimaha bulshada amniga iyo horumarinta deegaanka annagoo ah beesha mashuunguli waxaan halkan ka caddaynaynaa qodobadan soo socdo lambar kow beesha waxay marna gorgortan ka galaynin ku dhaqanka shareecada islaamka lambar laba beesha waxay naf iyo maalba la garab taagan tahay mujaahidiinta bariga afrika lambar saddex beesha waxay mar kale adkaynaysaa beecadii ay la gashay mujaahidiinta guud gaar ahaan mujaahidiinta bariga afrika lambar afar beesha waxay baakh toobadkeen ah u diraysaa dadka beesha ka dhashtay oo gaalada garab iyo gaashaan u ah in ay u toobad keenaan allaah lambar shan beesha waxay mar kale adkaynaysaa dhaqangelinta xamladii irshaadul ummah lambar lix beesha waxay ballan qaadaysaa in ay horumarinayso faafidda dacwada lambar sideed beesha waxay si adag ugu soo horjeedaa xaraashka lagu hayo dalkeenna bad iyo beri ugu dambeyn ama lambar sagaal beesha waxay boogaadinaysaa inay u dacayso jabhadaadka kala duwan ee sukuurta kaga jira wilaayada islaamiga ah wabilaahi tawfiiq
waxaana sidoo kale hadallo muhiim ah ka jeediyey suldaan cabdiqaadir xaydar suldaanka beesha dareed oo adkeeyey muhiimadda ay leedahay wadajirka iyo ilaalinta maslaxadda guud ee ummadda muslimka ah wuxuu xusay in bulshadu ay tahay in ay ka shaqayso sugidda amniga iyo garsoorka ku salaysan diinta islaamka ayadana sii gaare maktabu dacwa heer gobol iyo heer degmo aad baan ugu mahadcelinayo kan waxaa leenahay ilaahay ha ka abaalbaryo odayaashu waa indhihii ummadda waxaa leenahay beesha reer mashuunguli ayakan waxaa leenahay gacnaha isqabsada deris wanaagna waa nagula ogaayey muujiya intaa kadib waxaa hadalka qaatay suldaan xuseen iyo mid ka mid ah nabadoonnada beesha mashuungeli kuwaas oo si qoto dheer u dul istaagay baahida bulshada sida ay lagama maarmaan u tahay in wax laga qabto arrimaha la xiriira cadaaladda nabadgelyada iyo horumarka guud wabavi wanoakwingira mwekaya wakujerajera mbuli aonao chuwa jihada
ummad mujaahidiin ah alihii naga dhigay dad islaama alihii na siiyey nicmat lislaam waliimaan walmni walistiqraar alihii na siiyey ayaan mahadinaynaa waxa maanta meesha aad ka xambaarteen inay idinka soo dhalaalaan aan idinka rabaa haddaad meesha mashuunguli tihiin ugu dambeyn waxaa kulanka si rasmi ah u soo xiray sheekh axmed abu yunis waaliga jubbada hoose isagoo oo bogaadiyey dadaalada ay wadaan odayaasha culimada iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha kulanka wuxuu ugu baaqay in si wadajir ah looga shaqeeyo hirgelinta go-aanadii laga soo saaray kulanka si loogu miridhaliyo ujeedadii loo qabtay wadatashiga
maanta waaga aan ku jirno iyo xilliga aan ku jirno waa dareemaysaan waxaan ku jirnaa xilla oo loo kala baxay muslimiin iyo gaalo muslimiin iyo gaalaba loo kala baxay muslimiinta markan waxay doonayaan in maanta koonkan gudihiis ay ka taliso raayatu laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuululahi sal alla alay wasalam nimankaasuna waxay doonayaan inay baasha ka taliso calanka daaquudka iyo wax lamada ay ka taliso dacwada marka ayagana waa faafinayaan waxay doonayaan dhan kasta idinka soo galaan annagana waxaan doonaynaa inaan aan sii wadno marka jazaakum allahu khayra marka hore idinka doonayaan dacwada faafino sagiiran iyo wa kabiiran reer mushunguli qof kastaba inaad isku ballantaan in dacwadii diinta aad faafisaan kulankan ayaa ku soo dhammaaday jawi is-afgarad ah iyadoo laisla qaatay in wadahadalladan iyo dowraadka noocan ah ay sii soco doonaan si loo adkeeyo midnimada iyo wadajirka bulshada
shirkadda duulimadyada turkiga ayaa joojisay safaradii ay ku bixin jirtay muqdisho iyo ankara kadib markii ay heshay digniino amniga la xiriira faahfaahinta warkani waxaa sii ambaqaadaya cadnaan xaaji muxsin iyadoo safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ay ka digtay weeraro waaweyn oo lagu beegsado dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo ka dhaca muqdisho ayaa waxaa durbe la dareemaya qalqalka la soo dirsay shisheeyaha qaybta ka ah duulaanka soomaaliya shirkadda duulimaadyada turkiga ee turkish ireland ayaa hakisay safaradii ay ku imaan jirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho sababo ku aadan digniinaha amni ee ay sheegayaan inay dhici karaan weeraro ka dhaca gudaha garoonka diyaaradaha muddo toddobaad ah ayay gebi ahaanba hakan doonaan duulimaadyadii ay diyaaradaha shirkaddan ku imaan jireen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya go-aankan ayaana ahaa mid ay shirkaddu si deg deg ah u qaadatay oo aan horay macaamiisheeda loogu wargelin ilaa iyo hadda dowladda federaalka wax war ah kama soo saarin digniintii amni ee ka soo baxday safaaradda maraykanka ee muqdisho iyo tallaabada ay shirkadda diyaaradaha turkiga ku joojisay duulimaadyadii ay ku imaan jirtay magaalada caasimadda ah arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda uu shacabka soomaaliyeed u sheegay in allah idinkii ka dulqaadi doona dhibaatooyinka iyo hagardaamada ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed dowladda federaalka uu hogaamiyo xasan sheekh maxmuud dagaallo xoogan ayaa mar kale ka qarxay gobolka amxaarada ee dalka itoobiya kaasoo dhex maraya milatariga dalkaas iyo kooxda fano warkani waxaa la diyaaraa maxamed sheikh saacadihii lasoo dhaafay waxaa dagaallo xoogan ay ka dhaceen qaybo ka mid ah ismaamulka amxaarada kaasoo dhex maray ciidamada militariga etoobiya iyo kuwa kooxda fano oo ah maleeshiyaad ka soo jeeda gobolkaas islamarkaana gebi ahaanba ka biyadiidsan maamulka oo hogaamiye abiy axmed dagaaladan xoogooda ayaa ka dhacay wadada weyn ee xiriirisa magaalooyinka debretabor iyo nefesa muwija ee ka tirsan gobolka amxarada waxaana lagu soo waramayaa in jab lixaada la gaarsiiyey ciidamada militariga dowladda etoobiya warbaahinta ka howlgasha gobolka ee soo tabinaysa wararka dagaalada halkaasi ka dhacaya ee dhex maraya ciidamada etoobiya ee kuwa kooxda fano ayaa sheegaya in ciidamada militariga etoobiya ay dagaalada ku gaareen dhimashoyo dhaawac ay tobanaan askari kaga noqdeen ilaa iyo laba guuto oo ciidan ah ayaa la sheegay inay xilligan ku sugan yihiin mandiqada lagu dagaalamay ayna suurtagal tahay in mar kale uu qarxo dagaal foolka fool ah oo ay fuudda isku daraan ciidamada etoobiya iyo kuwa fano maleeshiyaadka faano ayaa sheegay in dagaaladan dhacay ay ka furteen hub iyo saanado militariga kuwa ciidanka ah dagaalka etoobiya ayaa u muuqda mid sii fidaya islamarkaana ay adag tahay in lasoo afjaro dhinacyada dagaalamaya ayaana mid weliba waxa u helan yahay inuu jab gaarsiiyo cadowgiisa oo uga imaanaya maleeshiyaadka hubaysan ee diidan maamulka uu hogaamiye abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya mahadsanid maxamed dhegeystayaal warkii aad kala socoteen raadiyaha alfurqaanna xilligan waanaga intaa